subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a maamulka puntland ayaa ka digaya abaaro ka dhalan kara roob yari ka jirta deegaanada puntland gogii lasoo dhaafay oo aan hoorinna wuxuu dhaliyay cabsi badan iyadoo dadku ay kasii baqanayaan in deertu ay hoori weydo waryaha v o a ee garowe nuux muuse birjeeb ayaa warkan soo diray madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kulan kula qaatay garowe wakiilada hay-adaha caalamiga ayaa ka digay abaaro islamarkaana ugu baaqay beesha caalamka in arrimahaasi ay isha ku hayaan si loo helo qorshe ku talagala oo looga badbaado abaaro saameeya shacabka puntland runtaana waxaa ii muuqata bishii hadda waxaan ku jira oktoobar waktigii roobka dayrta la sugayay weeye raxmadda ilaahay waa sugaynaa weli waan rajeynaynaa ilaahay inuu na qaboojiyo ummaddaana uu abaar iyo iyo iyo iyo colaad uu ka badbaadiyo ayaan rajeynayaa waxaan rabaa marka in aan reer puntland meel kastay joogaan iyo beesha caalamkaba aanu u cilaamino khatare ay jirto ku saabsan dhanka abaarta iyo ifafaalayaasha laga sheegaya dhanka roobka oo runtii dadka de wax saadaaliya ilaahbaa saadaashahaya ay ay laleeyahay waxaa laga yaabaa inuusan deertan aysan noqon deerisanka istiraacdo u wanaagsan taasu dee waa un ilaahay unbaa raxmadiisa iyo umadiisa isagaa wax walba isaga caalamqeyb waxaba yaqaana waxaan rajeynaynaa marka ilaahay raxmadiisa waana quusaan waan rajeynaynaa inaan roob fiican deerta aan helno laakiin waxaa loo baahan yahay inaan mar walba aanu gaashaan leenahay contingency plan wax ku talagal ah haddii sida aan wuxuu rajeynayn wuxu dhici waayaan abaartaasina ay noqoto mid dhab ah oo jirta in aanu leenahay talo madaxweyne gaas ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay inay sameeyaan diyaargarow dhankooda ah oo lagu badbaadinayo dadka ay saameyn karaan abaaraha laga cabsi qabo waxaan rabaa marka inaan caddeeyo puntland ay diclaar garayso in ay khatar jirto sababta waxa weeya xilligii aan soo dhaafnay iyo guga waa la socotaan roob roob iskaasiisan oo wanaagsan ma uusan ahayn hadda haddii deertu ay raacdana khatartaas inaan dadkeena ka badbaadin ayaan laka rabaa una diyaargarowno dowlad ahaan aan diyaargarowno shacab ahaan aan diyaargarowno walaalahayaga meesha caalamkana aanu u sheegno inaanu u baahannahay taageeradooda saboortkooda haddii arrintaas khatar tahay anagu soo foolay ay dhacdo
horaantii toddobaadkan ayaa qaybo ka mid ah puntland laga oogay alabari roobdoona taasoo ay hormuud u ahaayeen culamaa udiinka nuux muuse birjeeb v o a garowe